gudoomiyaha degmada beledxa oo mudane cabdirasaaq xareed cabdulaahi uu weheliyo madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada mudane nuur cadaawe baadow ayaa dhiirigelin u sameeyey in ka badan afar boqol saddex iyo labaatan arday oo qaadanaysa imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland qaadaysa ardaydan oo ka kala timid sagaal iyo toban dugsi oo ku kala yaala degmada beledxa wey nawaaxigeeda ayaa waxa uu markaa gudoomiyaha kula dardaarmay in ay ilaaliyaan qaanuunka imtixaanka waxa uuna ku dhiirigeliyey in kaalmo muuqda ay ka galaan imtixaanka gudoomiyaha ayaa dhanka kale alle ugu baryey ardayda in uu markaasi u fududeeyo imtixaanka waxa uuna markaasi ballanqaaday ka maamul ahaan in ay si buuxda u garab taagan yihiin ardayda marka koowaad ilaahay waxaan in weydiinayaa in si wanaagsan in si wanaagsan aada ugu gudubtaan imtixaanka eydka oada u gudubtaan secondariga idinka oo dhammaantiin wadabad qaba oo wada baasay baan alla subxaana watacaala ayaan iin weydiinaya ilaahay ha nooga dhiga sidayade gobolka geda imtixaanaadka ka socdaan inuu ilaahay kuwa lambar wan gale inuu inka dhigaan ilaa inkaga baryaya waalidkiin dhalay in badan bay inla soo tacaalayeen dhib fara badan inla soo mareen dhibka asagaa farxad baa la rabaa in looga gudbo farxaddina maanta ayaa loo taagan yahay waalidka inaad ka ducaysataan idinkaa linka rabaa inaad ka farxisaan idinkaa linka rabaa degmada beled xaawo inaad ka farxisaan idinkaa linka rabaa macalimiintii waxay soo barteen inaad ka farxisaan idinkaa linka rabaa dadka wasaaradda ka socda imtixaanaadka qaada inaad ka farxisaan idinkaa linka rabaa degmadiin inay lambarwan gasho inaad ka shaqaysaan idinkaa linka rabaa inta iyadana waxaa lagu geli karaa oo lagu heli karaa iyadoo wax khayaano aana la samaynin mobayl la iska ilaaliyo warqad hoos la soo gashada la iska ilaaliyo qashi la iska ilaaliyo aanan la dhibin dadka imtixaanaadka qaadayo hadday wasaarad tahay hadday macalimiin yihiin hadday sheeg ciidamo amnion ilaalina yihiin intaba in aanan la dhibin